dadka deegaanka buucame ee gobolka suul ayaa ku guulaystay joojinta iyo isticmaalka ka ganacsiga bacda oo deegaanka iyo xoolahaba dhibaato weyn ay ku qabeen arrintan ayaa lagu dhaqaaqay shantii bishii hore ee maarej waxaana dhaqangelinteeda iska kaashaday guddi ka kooban shan iyo labaatan xubnood oo isugu jira odayaal iyo dhallinyaro kuwaasoo gacan ka helaya maamulka iyo dadka deegaanka iyo qurbajoogta caaqil cabdirasaaq axmed cilmi oo xubinka guddigaasi ayaa raadiyaha bilaadanimada eergo u sheegay arrintaasi u suuro gelisay wacyigelin ay wadeen muddo sannada odayaasha iyo ururada dhallinyarada haweenka culimo awdiin iyo qurbajoog deegaankaasi ka soo jeeda waxaana uu xusay in midnimo iyo isku xidhnaansho ay muujiyeen dadka deegaanka boocama ee horseeday in la xakameeyo isticmaalka bacda iyo ka ganacsigeeda
waxaana loogu guulaystay midnimo isku xidhnaansho oo deegaanka deegaankaoo isku xidhmay sida guddida deegaanka odayaasha ururada dhallinyarada iyo haweenka culimo awdiinka oo qurbajoogta oo iska kaashaday sidii loo xakamayn lahaa bacaha waa la ganaaxay ciddii shidata hadday dukaan tahay iyo hadday gaari tahay iyo hadday shaksi tahay ciddii deegaanka oo baca sidata waa lagu ganaaxay ciddaan deegaankahayna waxaa la yidhahdaa la baxoo la soco meesha magaaladana ha dhigin marka ganaaxaasaa loogu guulaystay in qof walba dee cabsadoo mar haddii lacag laga qaadayo uu cabsadoo dib uga hakado xeer ay dadka deegaanku ku heshiiyeen ayaa dhigaya in qofkii lagu qabto isagoo baci isticmaalaya amaba ka ganacsanaya la xidhayo xabsi u dhexeeya bil ilaa saddex bilood sidoo kalena la ganaaxayo lacag dhan boqol dollar hase ahaatee caaqil cabdirasaaq ayaa tilmaamay in qofkii lagu helo isagoo dukaankiisa ku haysta lacag ahaan loo qiimayn doono bacda uu haysto kadibna iyadoo ganaaxa laga qaadi doono haddii uu mar kale keensadana loo laba jibaari doono si ay joojintu u dhaqan gasho waxaa ganacsatada laga qaaday wixii baca ee haysteen si loo gubo iyagoo qof kasta loo celinayay lacag lagu qiimeeyey bacha uu haysto lacag gaadhaysa laba kun iyo laba boqol oo iska soo ururiyeen dadka deegaanku ayaa loo celiyey toddobiyo toban qof oo ka ganacsanayay bacahaasi xamdi maxamed khaliif oo ka mid a ganacsatada lacagta loogu bedelay bacaha waxay raadiyo u ergo u sheegtay in loo celiyey lacag dhan afartan dollar oo loogu qiimeeyey laba kartoon iyo badh oo dukaankeeda ay ku haysatay oo baca oo iibinaysay ciidda waa la ururiyey maxaa sheegaaye waa la gubay qofkii lagu arkay oo dambe oo ba iibinaya waa ganaax iyo maxaa sheegaaye iyo lacag laga qaadayo wax yaroo kale oo kiishashahoob oo oo dhigi baa naloo keenay ha inaan ku dhaqno diyaar baanu ahay dee loo dhirsan maayo in laga rista maahaan ooliibaa cunaya maxaan ku dhibaatadiisu dhibaatadooda ma yara ma yara maasha allah dadkii noo keenay iyo dadkii naga joojiyey waxyaabo badan ayaa dhiirigeliyey in la joojiyo bacda dadka deegaanku waa xoolodhaqato waxayna sheegay in xooluhu marka ay cunaan bacda ay caloosha iskaga marto kadibna ay sababto caafimaad darro mararka qaarkoodna ay neefka ku keento inuu dhinto waxaa sidoo kale ay tilmaameen in bacdu dhibaato weyn ku keentay deegaanka iyo dhirta dadku waxay bacaha ku daadiyaan dooxooyinka iyo waddooyinka waxayna isku martaa dhirta oo ay qallajisaa nabaadguurka ay bacdu sababtay ayaa ka dhacday dooxooyin xoolodaaqeena
qabsanaysa bacdi geedkay fuusha madaxa iskaga duubaysaa geedkaas waa qalalayaa xoolahaa cunaya arigaa cunaya loodaa cunaysa xoolahoo dhan baa cunaya xoolahan calooshay kaga dhigaysaa waa dhimanayaan biyaha iyo biraagaha iyo ceelashay gelaysaa kabacdina way ku googaysaa jermis baa ka dhalanaya markaa dhibaatooyinka markii la arkay waxtarxumadeeda waa laga madnuucay deegaanka in bici soo gasho boocame haddii lagu sii daayo banaanka geed walba waa isku maraysaa geedkaas waa qalalaya oo meeshay dooxooyinkii oo dee nabaadguuraya iyo sarinkii iyo dhirtii kale iyo qura cabaarkiisii iyo wixii qalalaya markii la arkay waa waxa baahidan keenay markaa hadeer waa laga joojiyey xabad baca oo kuu muuqanaysaana ma jirto wadankiina wuu soo fufayaa marka waa dhibaato bacdu dhibaato deegaanka weyn bay ku haysaa hase yeeshee tan iyo markii la dhaqangeliyey joojinta isticmaalka iyo ka ganacsiga bacda deegaanka waxaa laga dareemay isbeddel ballaadhan kuwaasoo ay ka mid yihiin soo laabashada bilicda deegaankii mursal cabdi bowcamaawi waa guddoomiyaha hadallada ay ku midaysan yihiin dhallinyarada reer bowcame kuwaasoo ka qayb ahaa ololaha ilaalinta deegaanka waxaanuu raadiyo wergow sheegay inay qayb weyn ka qaateen dhanka wacyigelinta iyo nadiifinta dooxooyin ku yaala deegaankaasi oo ay bucuhu dhibaateeyeen dooxooyinkaasi ay howlaha nadiifinta ka qabteen ayaa waxaa ku jiray laag caro baraaha iyo sidoo kale garbadir waxaanu isku talagalnay ama aanu ololo xoogla u galnay inaanu ka soo ururno dooxii dhammaanna ka soo sifaynay waa ajandaha ugu weyn oo aanu ku guulaysanay dhanka nugaasha hadii layaha dooxadan baraaha iyo garbadiir iyo deegaamadaasoo dhan reermiyugu isugu yimaadana iyana ololaanu ka bilaabnay oo dhammaan deegaamada hoos yimaada bici waanu ka soo sifaynay marka haddeer steb stebkii iyo dhammaan ololihii u dameeyey haddeer oo laiska kaashaday weliba lamber kow odayaasha waxawey deegaanka hooyooyinka dhalinyarada iyo qurbo joogta iyo weliba maamulka golaha deegaanka ee puntland hoostaga weliba maamulka deegaanka boocame ayaa dadka deegaanka ku caawiyey dhaqangelinta joojinta bacda guddoomiye ku-xigeenka maayirka deegaanka boocame ee maamulka puntland axmed cismaan karaaf waxa uu raadiyo wargow sheegay in ka maamul ahaan ay qayb ka qaateen wacyigelinta dadka loogu muujiyey in bacda laga maarmi karo halisna ay ku tahay deegaanka iyo xoolaha maamulka ayaa sidoo kale guddiga gacan ka siiyey xadhigga iyo qaadista lacagta ganaaxa ah lacagta waxaa qaadaysaa maamulka qaadaya bulshadu waa la shaqeynaysaa dabeedna deegaanka wax loogu qabanayaa lacagta waxaa lagu qabanayaa wacyigelintii baa lagu darayaa kharashka wacyigelinta ku baxaya baa lagu darayaa oo meelihii aan la gaarin baa kharash looga dhiganaya xariguna wuxuu noqonayaa edbin iyo qofkaasi inuusan u noqon iyo bilo yar axmed waxa uu intaasi ku daray inay jiraan dad loo soo qabtay loona xidhay markii ay ka hor yimaadeen amarkaasi ha ha dad badan baa loo soo qabtay oo loo xidhay dadkiis adkeeyey oo dhan waa waa loo soo qabtay oo bulshada ka qayb qaadatay oo maamulka iyo bulshada oo iskarabsanaya ka qayb qaadatay ilaa saddex laba qof baa loo xidhay dadku markii la arkayba waxa ka in dadkii soo jeensaday oo maamulkii iyo dadkiiba ay wada shaqaynayaan lasoo jeensaday baa le baa waxaa la go-aansaday dadkii ku indha adkaay oo dhan markaas waxay go-aansadeen ay dib isaga taageen oo ay go-aansadeen inay qaataan waxa maamulka iyo dadweynuhu ay wadaan faa'iidadeedii waa haynaa faa'iidadeedii waa haynaa oo waxaaba aragtideeda dadka dhibaysa haddeer aragtideeda meeshii lagu arko banaanadiiba hadda waxaa loo jeestay laba maadaana u jeensano wixii deris oo nagu dhow weeriyada aan laga xukumin degmada oo deriska laakiin la xadka la wadaagta saanu u gaarsiin lahayn iyo tii geedka fuushay saanu uga rogi lahayn labadaasaanu hadda wadnaa hol reedi deegaanka waa laga soo warkalaaba dadka deegaanka boocame ayaa laba sano ka hor ku guulaystay inay deegaanka ka joojiyaan kooxo xaalufin ku hayay kuwaasoo dhirta gubayay kadibna dhuxul ka dhiganayay faarax dubad radio wergo laascanood